Recording has been started.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan waa golaha laagtiisii golaca shacabka Soomaaliya waxaa wada mid noogu yahay Faysal Cabdi Roble oo ah kana mid ah qoyada Soomaaliyeed ee arrimaha Soomaaliya aad u falanqeeya had iyo jeer itabca Soomaaliya meel kasta oo caalamka joogaan wax ka weydiiyaan arrimaha Soomaaliya waaya waa golaha laagtiisii magacaygu waa dhagood dadka waxaa qaadi doona Shaagan Liyuus sidoo kale waxaa Bulyaanis baa qaadi doona iyo golaha ka facebook waa u qaadi doona hadii la yidhaahdo faydal caawa balad waxaan wax ka weydiinaynaa isbedelada isdaba socodka ee ka socda dalkaasi soomaalidu leedahay etoobiya ku dhasata isbedelo fara badan baa ka socda oo isdaba socda midowiyadii hadda u dambeeyey arrimahaasaan guud ahaan wax ka weydiin doonaa iyo weliba madaxweynaha cusub ee kumeel gaarka ah kusimaha ah ee weliba hadda adoortay faysal shir baa uga socda adisaaba dad fara badan oo ka tirsan xisbigii hore ee ka telinayay dalka ama dhulkaas ka telinayay madaxdoodii faraha badnayd waxaan la ogeyn cabdi maxamed cumar in marka hore gudoomiye loo doortay wasiirkii maaliyaddan loo doortay madaxweyne isbedel baa ku yimi halkaa oo shirkaasi keenay waa maxay horta sababta keentay in lagu qaban waayo shirka magaalada turkiga ama dhulka soomaalida lagu qaban waayo etoobiya gumaysato oo lagu qabtay dhammaana loo kaxiyay dadkii maamulayay maxaajimooyinkii gobolada waana ka rabna shalmaal qofka
hadda godob waad mahadsan tahay adiga iyo asxaabta dhegeystayaashaba aada iyo aad baad umahadsan tihiin runtii waxaad weydiisay su-aal jawaabteedu iska cad tahay oo ah waxaad moodaa istiqlaal ka maqan ummadda soomaaliyeed awgeed in agtaaba loo geeyo actually maanta iyo xalayna waxa ku biiray madaxda aad sheegayso oday dhaqameedyo aada u badan iyo dadyo badan oo bulshooyin kala duwan ka socda waxaadna waxay ku tusaysaa uun ballaasihii tishiye ka dhacay dabadeed in kow magaaladu ay aada u qasan tahay laba talada ummadda soomaaliyeed in ka badan inta shacbigu haysto in gacanta ay ugu jirto dowladda federaalka oo dhisanareysaba malaha jibshiiniya lagu aamini waayey kollaba waxa weeye uun shay aanu naqaano soomaali haddaynu nahay in taladu aanay taam u ahayn ummadda soomaaliyeed bidad maanta aada iyo aada iyo aada looga qurux badnaan lahayd iyadoo isbedel yimid iyadoo runtii dadku kor iyo hoos la rabay in cabdi maxamed dowladiisu isbedel ku yimaado aniguna aan ahaabaan umalaynaya publicly qofkii ugu horreeyey ee soo bandhiga saddex hindiso oo dowladdan lagaga takhalusayo jidka la qaadayo midna uu noqon karo qof human right iyo waxyaabaha ku soo jiray inuu qaban karo qof oan laf ka socda iyo qof dowladdii hore ka socda markaati dowladdii hore ka socda iyo tan human right shabiicadda isku dhafeen halkaasaana hindisihii saddexdii aadamay soo jeediyeen laba kamida la isku lifaaqay oo mustafe wiilka la yidhaahdo uu kusoo baxay marka runtii waxaan ku bilaabay hadalka inaan ku yidhaahdo su-aal jawaabteedu caddahay baadi weydiisay oo jawaabtu waxa weeye dee dee istiqlaal soomaalida ka maqan unbay dardarre intaa ka badan oo asaabo loo tegi karaa dee ma jirto
faysal waxaa jira codkaagana xolaa farada igu qaadi waxaa jira in la doortay madaxweyne cusub oo ku meel gaar ah loona magacaabay madaxweyne ku-xigeenka ahna madaxweynaha ku meel gaarka ah kusimaha kusimaha madaxweyne halka xisbiga loo doortay guddoomiye xisbi ahna wasiirka wasiir federaalka ah siday arrintaasi isu qabanaysaa oo dowladalaanka caalam madaxweyne rasmiga uu loogu diiday inuu yeesho baan u malaya
maya horta looma diidin madaxweyne rasmiga inuu yeesho muddadii cabdi maxamed cabdi maxamed cumar madaxweynihii hore baa wakti uga dhinaa oo aan u malaynayo laba sano meelahaas inay uga dhinaayeen markii isaga meesha laga xayuubay laba kun iyo labaatankana dalka oo dhan la rabo in isdoorasho ay ka dhacdo awgeed baa mustafe oo xisbiga inta lagu daray isagoon xisbiga ka mid ahayn inta sidegdee loogu daray markii dambena markii hore waxaa si degdega loogu doortay madaxweyne ku-xigeen markii dambena madaxweynihii ku-meelgaadka labadooda isaga uu miyuu uga takhalusay miyaa miyaa la isku lisay labada oo markaa mustafa uu gacan sameeyey marka si degdega oo xawaaro ee aan awal la arag ayuu kusoo galay madaxweynaha hadda ku-meelgaadka cusub inta electionka iyo xilliga ka dhimanna waa ku simayaa runtiina dee runta waxaad markaad haddii aad mashraxa sii geliso dee dad badan baa shiki qaba oo processku masax buu ahaa masax baanu ahayn arrinta isku badbaadin maayo runtii sababtoo ah dee sheekada asaaba ka dhacaysay markii hore watii axmed shide mudane axmed shide laga dhigay ninka xisbiga sii wadaya then mudane mustafa hadda uu noqday madaxweynaha sideedabana nidaam dawliga gacan maroojisku ha kala badnaada ee waa iska jiraa riixiddu iyo kolba qof in la dafuufa waa iska dhacaysaa marka anigu taa aada ulama yaabini idin dalalka casriga taasoo kale waa ka dhacdaa inkastoo cadadkoodu aanay isku mid ahayn keliya waxa weeyuun la jaanqaadka uu la jaanqaadayo mustafi dowladdan hadda uu uu dul yimid oo barkeedsan yahay runtiina dagoodu faallooyinkayga qaarkood dib baan u dhigan doonaa laakiin waxa weeye nidaamka jira haddii uu mustafi yidhaahdo ayar ayar baan ka takhallusaya waxaynu u barooranayno aniga ilama aha sababtoo ah nidaamkaas inadeer waxa ka buuxay dad aan karti lahayn dad aan u qalmin dowladnimada dad qaarkood ciyaal suqnima ay ka muuqan jirtay haddana kuwa hoos boodaya ninka cusub ee hadda meesha la keenay waa kuwo waxaa hore aan dhaamin marka ma soomaali bay tani dabeecad u noqotay walba ku degdegi mayno ninkii dowladna ma dhisan xisbigana ma uu dhisan weli waa shaksi hadda kolba designee waxa la yidhaahdo ama waa nin la iclaamiyey oo keliya waa in baarlamaanka la mariyo faysal waxaan ogahay in muxuu ahaayey ay jiraan qolo la oran jiray dulmijiis waxaan ogahay inay jiraan olaf jirto waxaan ogahay qoladii maamulka horu haystay inay jiraan waxaa jira ummado kale oo si karaatan iyana u guuxayo lafahaantooda muxuu seedaad umalaysaa in isugu keeni karo maadaama aan maamulkada hore ugu jirin shaqadana horey ugu jirin muxuuse isbedelo aad is leedahay ayuu keeni karaa oo degdeg oo cusub
horta waxaad sheegtay onlf iyo nidaamka kuwa kusii jiray xisbigii hore mooye waxa kale waa maalmalayaal oo xisbiyaad buuxamay ahayn kooxay ahaayeen ama dulmidiide ama mustafa kooxu ka tirsanaa oo ilaa lix biloodun hadda amba qaaday oo siraaj la yidhaahdo oo u badan dhalinyaro civil serviceka deegaanka kasoo shaqaysa qaarkoodna waktigii xud muxameda soo shaqeeyeen waa dhalinyaro istaqaana laakiin wax very developed oo political program iyo hindhiso waaweyn oynu hadda kula xisaabtami karno le ma jirto dulmadiid oo kale waa waa iska reer xanaaqsan oo kale bay marka qaarkood u dhaqmaan anigayto mid baan arki lahaa madaxdooda ragga kamidabaan maanta ka yar faalloonayay kisiasi ha lanoogu iclaamiyey iyo waxsaas marka waa runta su-aal weyn baa la isweydiinaya maxaa onlf ku dhacay roolkii onlf me arrimahaasna ayar ayar bay soo bixi doonaan laakiin dee tuhno badan baa iska jira miyaa la faquuqay miyaa la fogeeyey mahadaladoodiibaa iyaga etoobiya meel mari waayey ma iyagaa ka gaadiyey xawaaraha lagu socdo ma garanayno laakiin waxaan jecelnahay in bal aynu onlf ka maqalo maadaama ashaabana ay joogeen marka waxaani dhacayay qaarkoodna asmaraba joogaan laakiin xawaaro arrimo xawaaro degdeg ku socda oo sida wax lagu qabtay ayna ka fursanayn nidaamkii e d r d f lagu yaqaanay ee gacan maroorisa ahayd ee basically nidaam socialista ah oo dictatorial camal ah baa horta etoobiya ba lagu wadaa afhabashiga waxay jirta maahmaah la mida bimacni dandaarka haddii la bedelo insaaradu waa isla halkeeduun waxa weeye macnihii wax isbedel weyn oo oo processka ah ma dhicin laakiin isbedel muhiim ah oo wax ku ool ah oo shakhsiyaadka kasoo muuqda meesha siyaasadda baad moodaa inay inay inay inay ka dhacday marka mar mararka qaarkood dee processkaaba ka muhiimsan shaksiga soo baxaya laakiin mararka qaarkoodna shaksigaad furanaysaa malaa wuxuu bedelayaa marka anigu ma jeceli in lagu degdego walba ninka hadda soo baxay hase ahaatee dee caqabado waaweyn iyo dhibaatooyin waaweyn iyo is-aamin la-aan iyo waxyaaba badan baa jira
faysal maanta waxa dhacday in la bedelay calankii hadda uu haystay madankii cabdi maxamed cumar sidoo kaleeto waxa dhacday magaca laftiisii in laga jaray dowlad deegaanka dowlad deegaanka etoobiya in laga jaray labadaa arrimood maanta waa lagu dhawaaqay calankana waxaa la soociyay calankii hore xildhibka soomaaliga ee buluga qeybta ka mid ahaa ku jiray maxay keeni karaan baad leedahay deg degaasi isla maanta lagu dhawaaqay horta taariikhdan haddaan ku siiyo nineteen ninety four meelahaas maajidjida laysku qabsado oromoodu dagaal xun inagu qaatay dhowr jeerna meesha waan kaga hadlay dagaalkan hadda ay moodayaan weliba kuwa hadda dowladda kusoo bixi doonaan u malaynaya inuu shalay bilaabnay horta berigaasu bilaabnay allah u naxariistay maxamuud tukaale fanaankii weynaa ee mu-alifka ahaa oo soomaali wada garanaysa oo ka yimid tulli guule baa soomaaliya toosoo intuu qaaday heestii midho cusub oo deegaanka ku aadan ku sameeyey heestan markaa la qaadayo soomaaliya tooso qanaayadu waa soomaaliya tooso laakiin ereyo biicadda ku saabsan ayuu ina tukaale berigaa sameeyey waa markuu sameynayey gabay la oran jiray jigjigayaa kule bimacni taariikhdu way soo noqnoqotaa baa ingiriisku yidhaahdaa dad baa aada inooguga murmay dagoodow in cabdi iday uu bilaabay I'm sorry cabdi maxamed cumar uu bilaabay dagaalada oromooda iyo iyo soomaalida laakiin allahu naxariistay fanaankii weynaa ee tukaala ka geliyay gabaygaana sameeyey tijiyayaa kule waa nineteen ninety four markay isku qabsadeen waktigaas oo ina jira iyo rag gobolrondoon ahaa ay dowla deegaanka hayeen baa baa calankaa la sameeyey iyadoo dhinacna laga xasuusanayo greenka iyo barwaaqada laakiin meel ay kasoo gelayso sheekada soomaaliyeed marka calanka iyo heesta isqabtay arrinta magaca anigu waxaan u malaynayaa ma jecli in aan sii fogeeyo laakiin ninka keliya kee soomaaliya qoraaladiisa ku qori jiray d d s dowlad deegaanka soomaalida aydana ka tuuri jirin layguna qabsaday dhowr jeer in badan laygu qabsaday oo dadka qaarkood ay igu wamaageen ay yidhahdeen waxba garan maysi waxbaase laakiin danta aan ka lahan magaca aydaasana diidanaa waa alla mahadiyo runtii aad baan usoo dhaweynayaa ta calanka ta heesta calanka iyo tan tan dowla deegaanka because weli etoobiya si buuxda ugumaynaan noqon gumaysi baa lagu haystaa dalkan consensus weyn oo dadkeena laga qaaday ma jiro nin kasta oo kursigaa yimaadana siduu dooni ha noqdo ama amxaara ha ku xidhnaado ama tigre ha ku xidhnaado ama oromo ha ku xidhnaado maalin hore wataan idhi degood qadiyadan soomaali galbeed waa qadiyadaha adduunka ugu ugu da-weyn uguna facam weyn waxa la yidhaahdo national cohesion ama nationalism wadaniyada nineteen twenties baa qadiyadu sida casriga ay usoo baxday adduunkoo dhan waxay ka bilaabmatay dagaalkii adduunkee labaad waxyaabihii riday waxaa kamid ahaa casriga iyo dhaqdhaqaaqa ummado u dhaqdhaqaaqaan qoomiyadda xornimadooda the balkan crisis dalka keliyata ee non european ah ee non european ah ee balkanka waaya aragnimada wadanimada la wadaaga waa soomaalida waayo nineteen twenty one buu sheegay cabdillah xasan ka dagaalamaya inuu ummadda soomaaliyeed midaayo baruusiya iyo dadkan balkanka dowladahana dad badan baa rabay inay jarmanka iyo talyaaniga ka hortaxaan qadiyadan lacag wado awood kala wado way way way waa way daahi kartaa laakiin geeska africa kama fakan karo marka bimacnii arrintaas waxaan ka wadaa آه، madaxda soo noqnoqonaysa isbedbedeleysa آه، way kala duwanaan karaan way kala mutacalimi- آه، kala aqoon badan karaan runtii muse badan waa nin aqoon leh آه، mar kalena waan ka hadli doonaa nimanu aada isku naqaano weeye sheekooyin badanana dhex mareen wanaag iyo samaanba waayahay laakiin waa waa qadira lagu weecin waya faysal eh, bal waxaan jeclaan lahaa eh, madaxda soomaalida markay meel qabsadaan had iyo jeer su-aalaan kuweydiiyadaa jirta oo ah maxaa saxiif loo rabtaa inaad ku jira waa kula taliso
haree mustafe maanta maxaa rabtaa inaad kula taliso qofka madaxda sooma marka madaxa eh, soomaaliga meel mas-uulka noqda sida aan ku weydiiyey farmaajo ku weydiiyey khayro ku weydiiyey sax inbadan baa ku weydiiyey sax faysal maxaad caawa rabtaa inaad kula taliso ku tiraahdo ugu disha
sad- saddex arrimood waktigoo igu yar mar kalena aada baynu uga hadli doonaa ninkaanu saaxiibka nahayna hadego oo geediga uu fuulay hadego Ah, laakiin saddex un baan si degdega isku dultaagi lahaa kow waxa weeye mustafa inuu istaan cad mawqif cad oo wax ku ool ah oo tayo iyo taag labadabale uu ka qaato arrimaha xidadka soomaalida iyo oromoda tulaxantiisna ma mooga taasi waa kow mar kalena si ballaaran waa uga hadli doonaa ta labaad waxa weeye in uu mustafa aad iyo aad iskaga fogaado dowladda federaalku gacan marooriska ay ku hayso marka dadka qaarkood qaar baa oromo u fasilan kara qaar baa u fasilan kara dowladda dhexe laakiin gacan marooriska ay dowladda federaalku ciddii fadhidaa ciddii dooni ha noqotee uu meel ka samaysto uu isku arko somali regional leader dowlad deegaanka soomaalida madaxeeda taasna waa laba ta saddexaad waxaa ingiriiska la yidhaahdo small is beautiful wax yar baa qurux badan in aanu yaraysan hana yaraatee allow taakana ha noqotee dowlad wanaag aynaan weli soomaali ku arag in laga arko dowlad wanaaggaas oo ah fair politics doorasho xalaal ah representation xalaal ah wixii cabdi maxamed inuu ka fogaado oo reer keliya oo reerkooda u badnaa uu meel kasta ka dhigo in degmooyinka soomaalida lagu bixiyo ceel aan lagu bixin laakiin lagu bixiyo tiro iyo tayada ay leeyihiin deegaanadu iyo dadku meeshay degan yihiin i think haddii uu saddexdaa ku bilaabo aniga waxay ila tahay in uu aqlabiyad helayo eh, soomaali kalena uu uu soo jiidanayo iyo tan afraad oo ah inkastay kala duwan yihiin inaanu oona lafta collaysan laakiin inuu ka dhigto waxa la yidhaahdo af ingiriisa political adversary cid kaasoo horjeeda laakiin cadowgaadaan ahayn afartaas un baan hadda bal kusoo koobi lahaa
waayo aad iyo aad buu mahadsanyahay faysal cabdirooble oo golaha laantiisii lagula waraagay warbixin dheer iyo weliba eh, muxuu ahaayey arrin afra badan oo soo wareysanay madaxweynaha xuseen iyo isbedelada ka socda dalka etoobiya siiba weliba dhulka soomaalidu u leedahay aad iyo aad buu faysal mahadsantahay boqolka boqol waa laantiisii golaha laantiisii